qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaan nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadaan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaha ee magaalada jowhar
qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegantahay sideedda bisha sagaalaad ee sebteembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaadkan waxaa marti ku ah liibaan cabdulle maxamed liibaan laki oo kamid ah wariyaasha ka howlgala ee jowhar liibaan waxa uu ka warbixin doonaa waayihiisa nololeed xusuustiisa caruurnimo heerarkiisa waxbarasho liibaan marka hore kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha idaacadda isnaay marka xigtana waa kuma liibaan xaguu ku dhashay xaguuse uu ku barbaaray
bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa liibaan cabdulle maxamed dadkana u yaqaaniin liibaan lakey haddii aan ka hadlo taariikhdayda waxaan dhashtay kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii ku dhashay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda hantoodaag gaar ahaan laanta aboolo waxaan waxbarashadaydii dugsiga qur-aanka kusoo qaatay dugsi ku yaalo xaafadeena gadaashiisa ee suuq xolaa iyo xaafadda abool dhexdeeda ku yaalo la dhihi jiray maxal cabdulaahi cabdi idriis allah u naxariiste barbaarintaydii waxaan kusoo qaatay qoys aada qurux badan waxaan soo barbaarisay hooyo herdan iyo nolol qurux badan ee nagu soo korisay annaga naftikeenna waxaan nahay dad ku dhashay magaalada jowhar dadka reer jawaarna waxay caan ku yihiin tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha horta nin walbo laba jirkaas waa lasoo wada maray waana fikri aada fiican en dhalintii cuslaatay in dib loo xasuusiya aaday muhiim tahay annaga gurigeena agtiisa waxuu ku aali jirayba horta garoon markaan dugsi dhiganayna hooyana waxay ka shaqey jirtay isbitaalkan intersos ee xilligaas joogay talyaaniga marka maalin maalmaha kamid aan meeshay hooyo aan boqosh ugu tagay mid la dhihi jiray oo mid talyaani ahaa dhalashadiis talyaani ah ka shaqeynayay nino serge la dhihi jiray ah wuxuu i siiyey banoniyaal aada tiro badan anoo haysta markaa barxadna aada u weyn marka maalintii khamiistay iyo maalinta jimcaha gurigeena waxay ahaa jirtaybo maalshii garoonka istaadiyaha banooniga lagu dheelo kale oo ahaa jiray marka dhalinyarta oo dhan way i imaa jireen marka galabtii khamiista markaan gaarno waxaan xisaabi jirnay saacadda inoo harsan maalinta sabtida khamiisaan joognaa waxaan xisaabi jirnay maalinta sabtida ah ee inta naga harsan marka waa taqaanaa maalinta jimciya haddana waxaan malaysaaba sikana yariis daf miraq ay tahay ee camal inaan noqon jirtay marka waa meeshasaan ku baashaari jirnay maalinta marka jimcihii la gaarane ardaydana waa taqaanaa waxay dhihi jireen sabdi sarbukulol marka labadaas maalmo waxayna ahaa jirtay maalmo oo farxaan farxad badan ee ilmahana ay ku weyn tahay khamiisii jimcihii waa laisbalansi jiray waxaa la dhihi jiray haye nuurow khamiistii hadda waa si fiican kooxdaada ugu raacay mise adkay kartaa iyadoo dugsiga la jooga laisbalansinayo marka marxaladaas waa lasoo wada maray marka markaan iskuulkii dugsiga qur-aankana heer aan xoogaa alxamdulilah aan ka gaaray hooya waxay samaysay inay iisoo wareejiso iskuul markaa hoose dhexe aan sare aan ahayn intersos la jiray marka dugsiga hoose dhexe sare waxaan kusoo qaatay iskuolkii intrasos marilinati markaana jooga jigay xasaweyre xalaaw naxariiste kadib cismaan cabdiraxmaan abikar oo asigana maamulo ka noqday macalinkeenna ahaa meeshaasaan joogi jirnay marka secondary schoolna waxaan ku qaatay iskuolkan kulmis ilaa iyo waxbarashadeydii iskuolkan hoose dhexe sare hoose dhexe waxaan kusoo qaatay marilinati dugsi sarena waxaan ku qaatay kulmis marka nin magaalkiisii waxaa jirta laakiin niyo markaan ani taariikhdeyda ka tan dib aan u laabto dhalinyaro waxaa jirta oo boofis galaan ee dhahaya niyahow hebel meel hebel oo aaday hebel meel hebel oo aaday maa aadid noloshayda intaanan dhamahaye weligay isma aanan dhihin amaan dalka ka tagtaa mar walbana laakiin waxaan ku fikiraa isagoo dalkeenii oo horumar u gaari lahaa alxamdulilah isagoo dalkeenii horumar u gaari lahaana hawsheedan way socotaa waxaan qayb kaga noqday markaa aniga weriyaha noqday weriyaha wuxuu markaa oo u adeegaa bulshada iyo maamulkaba waxaan isku dayaa afar ilaa tisac waxaan isku dayaa in sidii dalkeenii oo dhulkeenii hooy ahaa ay dhalinta ayna u bixin tahriib aysu aadin oo aragtaa dhalinyaro badan tahriib aado marka maanta anuu ka faa'iidaysanayo fursadan waxaan dhihi lahaa haddaad joogto dalkaagii hooyo walaal amba wiil ha ahaado amba gabra ahaado abow ama abaayo dalkaaga hooyo haddaa adiga ka tagto yaa ugu tagtay marka aan gacmaha isqabsanno aan dalkeennii ka shaqaysanno marka waa fikri aada u fiican dhallinyartane waxaan leeyahay ayagaa marka wax badan qaba karo nin joor ku dhashtay oo iskuolka marilunati aan soo marinay dhif iyo qaliil waa sababta keentayna waxay taa mataqaanaa joor waa taqaanaa dadkeedii dad iska maskiinay iskay ahaayeen oo danta iyo duruufta ka adag tahay marilunati iskuolkeeda asaaskeedii kuwaad waxaa gacanta ku hayeen talyaani oo marilunati ah waxaa laga kari jiray saddexda waqti quraac iyo qadaa laga kari jiray saddexda waqti aan dhihin quraac iyo qado marka soomaali waa taqaanaa haddii quraac iyo qado ay qofkii haysto ayna waxbarashada loogu sii daraayo marka waxay isleeyihiin ciddii meeshan fursad hoosna laga faa'iidaysto marka qaarna waxaa aaminsanaha reer jawaar marka inay ka faa'iidaysteen waxbarashadoodii laakiin taariikhda jowhar haddii aad fiiriso ama dhalinyarta ku dhastay ma ka arkaysid nin reer jowhar ee gacan ay u taagan tahay ku dhahaayo hala ii kaalmeeyo oo gacan ay u taagan tahay ma arkaysid laakiin qaamaldahan hadday tahay timidaad iskuulka kale dhalinyartooda way wada hardama inay banaanka tahriib ay wada aadeen oo aan laakiin nacbanahay ani tahriibka dhalinyarada aadayo igamana ahan micnaha dhaqaala la-aan igama ahan laakiin waxaan rabaa in dalkeenii haddii adi aa ka tagto oo kaas kale ka tago oo ani aan ka tago dalkeenii aa ugu tagnay iskuulkia kadib aa ku biirtay dabcan waa ka qalinjibisay maxaa xigay kadib marka iskuulka markaan ka qalinjibiyey oo aan dhammaystay mar laba kun iyo sideedii bishii sagaalaad ahaa aan waxaa imaadeen dhalinyaro oo saaxiibanahay ilaa iyo waxay ii wadeen boosaaso boosasaan tegay meeshaasaan cabaar ku soo baashaalay adii hal sanaan soo joogay marka waan ka soo noqday intaan imaaday markaa imaaday waa taqaanaa ninka aniga markaa anna waxaa markaa laacib aan ahaa dhankan banooni gool dhalinta sagaalaan ahaa oo markaa nin da'yar ahne ee boodaayo gooshana haddana nasiib u lahaa noloshayda badan waxaa markaa waxaan kusoo qaatay inta badan inaan marna aan beerahaygii ku yaalaan garaasha buurgaraan iyo mid kale caliburaabi ku yaaliin aan taacbado gelinkii hore aan aado gelinna aan banooni ka dheelo marka waa fiiriyey saa banoonigaas iyo marka haddii aan wado waxaa iisoo baxday markaa inuu mustaqbal fiican lahayn ee aan jaamacatul owlaad haddii aad taqaanaan aanba xaas aan guursado alxamdulilah liibaan marka waa kaa nin haddana waa nin aabba ah caruur ay u joogto ayakana qaarkood ay wax u bartaan gabadhayda coradda eh kaalinta koowaad waxay gashay tartanka qur-aan akhriska ee t v-ga hirshabelle marka dhalinta yariistan waxaan u rajaynaa inuu ilaahay waxbarashada u fududeeyo maadaama anigana aan dareemi karo ayakana waxbarashada ilaahay fududeeyo anigana waa kana hardankii aan wala wadaahoo shalay haddii aan liibaan ahay jiray maanta ma iyo aabbaan ahay mas-uuliyadda ay saaran tahay waxaan rajaynaa in dadka mas-uuliyinta saaran tahayna mas-uuliyadda naftikeeda ma fududay inuu ilaahay u fududay insha allah waa gartay liibaan yaraantiisii muxuu ku taamin jiray muxuu jeclaa mustaqbalka inuu noqdo horta niyahow jiraantaydii waxaan dhegeysan jiray ani waxaan ku tahami jiray horta inaan saxaafadan ahaado maxudiin cali jimcaale jakuula oo fani ahaa oo wariye ahaa aan ku tahami jiray marka haddii aan dugsiga soo aadayo iyo haddii aan wada socdo amba iskuul aadayo boorka derbiga waxaan ku qori jiray maxudiin maxudiin jimcaale cali jakuula meel kasta johor jakuula jakuula jakuula ilaa hadda ardaydii iskuulkiisa laga jirnay qaarkood hadda mid ka mid ah caamir caamir allaha ee hadda banaankaa jiro haddaan is aragno jakuula ayuu leeyahay macalimiinta qaarkood ay dhahaan jakuula marka taamitaankeygii wuxuu ka mid ahaa inaan ninkaa wariyaha aan ku daysado marka warka akrinayo kale amba qodob uu soo jeedinayo kale aad aan dhegeysi jiray anigoo marka asiga iska raadinayo iskuulkeyga iyo marka amba dugsiga aan u socdo ama keligay guri markaa ku jiro waxaan soo qaadi jiray raadiyaasha yiriiska ahaa cajarta inta la geliyo oo reconiga lagu sameeyo asigaan micnaha baratical ahaan warkiisa ayna soo duubto adiga raadi weyna ayna kashato abaar marka u duubto aan warkiisii inta qorto maaragta wuxuu sheegaa inta qorto aan haddana lahajadii iyo siiqadii warka aan raadina iska keeni jiray marka taamitaankeyga wuxuu ahaa saxaafadda ninkusoo markaa laba kun lix iyo tobankii markay adiga saxaafadii aan la galay kheyr allaasiiye waxaa gacanta igu soo qabtay ismaaciil cabdulli sabriye dhankaasaan kaamirmaan ka noqday marka cabaar joogayne waxaan noqday nin haddana u shaqeeyay reporter oo puntland t v aan bilaabay puntland t v anoo hadda joogo marka waxaan is aragnay mid ka mid ah xilli ay doorasho cotay star t v nin wakiil u socdo muqdisho joogo ninkii aan isfahanay star t v aan wareegtay in muddo aan u shaqeeyey haddana waxaan joogaa soomaali cable aan reporter u ahay t v-ga hirshabelle asigana waan u shaqeeyaa oo madax shaqada shaqaalaha t v-ga ahay marka waka alxamdulillah nin hadda maasha allah oo baladkiisa bariiskiisa ka dhacsanaya ahay yaraantaydii ilaa dhexe soke mid xigi doontana ilaah subxaana watacaala ha og liibaan yaraantiisii qof dhib badan mu ahaa muse qof degan u ah maya aniga yaraanteydii saaxiib qof waxaa ahaa jiray hadda niyo ma aqaan waxaa iskaga bedelay yaraanteyda waxaa ahaa jiray qof masabre eh masabre aa ahaa jiray ninkii haddii amba wax uu iga qaado saaxiibtina ma siigin laakiin xoog hadduu isku dayo haddaan asig keensan waayo waxaan isku day jiray qaabka u aarsa inaan u aarsada laakiin waa weynaaday adiga markaa adiga labaatan jir ilaa wixii ka dambeeyey aan noqdayne waxaan noqday nin iska cafis badan oo maanta micnaha maanta waxaad sameyso mid ka wanaagsan badan oo ilaahay kugu bedelaahe wixii lagugu sameeyey iska samir waa arkay anuu dhibaato badan isoo gashay waa arkay oo markaan weynaa labaatan jir wixii ka dambeeyey iska sabraana waa arkay oo laakiin yaraanteydii aday lix iyo toban jir ilaa iyo sagaal iyo toban jir inta u dhexaysay saaxiibkay ilaa hadda weynaadaa wanaagsan marka marka lahayna waa kaasaa nin aan sabri jirna aa jiray laakiin markaan soo labaatan jir iyo wixii ka dambeeyey waxaan arkay iska dhaafniyo maanta hadduu nuurshiin saan ku dhahay dhib ma lehe ilaah bedelkeeda kheyrkaa kugu bedelaa amba asaa isgaradoonu iska dhaaf dhaa iska sabraaya noqde
yaraantaada kubadda cagta markii laga tago ciyaaraha ciyaari jirtay maxaa nooga sheegi kartaa niho waxaan ciyaari jirnay ciyaartaan lahaa kuwa kuunka amba ciyaar la dhahayo jirto indhaa in lagaa xiro alle dhudhuumasho indhaa iska xir indhaa lagaa xiraa ciyaar kale waxaa jirto qafal albaab doorana dooro masaakiin inaala oo lastumayo haddana waxaa kaloo jiri jirtay ciyaar oo shabta la dhiila martay gariir gariirkina waan dhiili jiray kabtaa bilitaa kabtaa bilitaa baara arate markay rabtay ha u dhacdo kabtiyaa kor loo tuuraa taa hadday dhacdo waa lagu bursanaa haddii micnaha dhammaan wada cad ay noqdaan taada keligeed ay gadoontane adaa wax bursanaysid wixii ka hor imaada macawistaa duubane macawistaan inaa wareejiso wareejisaa duube waa marka dadkaa kutume kii markaas adiga kabtiis ay dhici weyso marka ka waran xiriirka aad lahayd waalidiintaada markaa yareed aniga marka dhanka waalidiinta markii loo noqdo aniga aaba ma soo korin hooya ay soo korisay ilaahay ha u naxariistay jannadan ilaahay ha ka waraabiyo waalidiinta dhinteenna ilaahay jannada ha ka waraabiyo ani hooyaday aabba ii ahayd hooya ii ahayd abaayo ii ahayd saxiibaa la ahay walaalaa la ahay anoo weyn waxaan arka dhabteeda ku jiifanayo sababtoo markaad adiga waalidkaa oad saaxiibtihiin anig waalidkaa ay tale iyo tusaalkaa dhexayso waxaad tihiin wiil iyo waalidkiis ee saaid iskugu fiican marka wiil iyo waalidkiisa aninin hooyadayna jannada allaha geeyo anigoo weynaan dhafteeda ku saaxa jiray xiriir aad u fiican oo aad u fiican maasha allah wiil iyo waalidkiis ay ku farxi karaanna waa lahayn Ee, yaraantaada waay aragnimadaada inta aad yareed maxaa lasoo kulantay oo la yaab ah maxaa farxad ah maxaa muruga ah iyo annaga waa taqaanaa markii ay jiil jiilba jiilkiisa la ciyaaraan lahay waxaa murugno ahaan jirtay markay ciid soo dhowdahay tolow ciidamkaa farxid diin doontaa Eh, carurna waa taqaanaa calooshooda iyo ay ku- ay ku caqli yihiin marka waxaan ku taami jirnay inaan istaylka iska saxno oo aad si fiican u labisato ani dugsi qur-aanka markaan aadaay waa labisi jira ani dhex- adiga dhexda in soo dhuuqsado aan islibiso libiskayguna waa maasha allah way ahaa jiray marka eh, iskuulka aadaa anaa weligay dad ma jiraan oo qada ay eh, shaatiga dugsi horyaha horyaha dharkaan dugsi malow iskool ma banaanka dugsi ma loogu talageline dharkaan gish waxaan dhihi jiray hooyadaa labaatan jirkii ah aad ma ii dharadid marka hooyada markaan saaxiib waa laleeyahay inta ii libisto oo aan qurux badnaado oo aan dhar qurux badan gishto oo xataa saddexda waqti iskuulka markaan dugsiga aadaayo kale eh, iskuulka midaan ku aadaa dugsi qur-aanka midaan ku aadaa iskuulka markaa adiga oo galabtii break timeka laga soo deeyo galabtii sagaalka saac camal oo ilaa galabtii waa la jiifaa sagaalka saac dadna dugsiga loo laabtaa qur-aanka sagaalka saac mid kale aan ku aadi jiray maasha allah marka gurigan waxaa ii joogtay gabar iidan maasha allah kheyr allah siiyo oo booska hooyadan iidan ii buuxinaysay oo nin walaashay ah marka iidan intaa ka salaama luul xas cadaan lahaa hadda jowray wala sugan tahay marka wakaa taariikhdayda waa igu farxadda badnaa isoo maro waa markii ugu horreysay oo aan beertaas waxaa kasoo baxay adaa iska leedhahay beeraa in tacbaday beertii baa markaan tacbaday waa taqaanaa adigin waa tashanee ilaahayna waa tashanaa beertii biyo igu gooyeen hooya waxay ugu tiri marka kheyr allah siiye jannadan allah geeye waxay ugu tiri eh, shalay aad maa iska lehed beerta soo aabaa malayn haa aad maa falatay mise anaa kuu falay adaa ii fasha hooya murgunay tiri berin anaa kuu falaa marka beertii waa lii faray sisin aan caadayna ay soo baxday adaa iskale markii lay dhahayna anigana beerta ka shaqaynayay oo shaqaale ka ahaa oo micnaha shaqaale markaan ka wado shaqaalihii beerta samaynaya ma ahayne eh, ninkii injineerka beertii howsha isku dubridkeedii ahaa anigana waalidkaygii ma aanan qayaanino sintiisaan soo waday gurigaan keenay Eh, weli waxay kusoo aaday xilli oo abaaro aday kusoo aaday xaabshaanka beerta lagu gado aan lacagaan caadi aan ka keenay xariirdii iyadoo jawaan ku jirto iyo sisintian guriga ugu keenay waxaan dhahay waa taasaa intaan waa nalagu leeyahay intaan waa nalagu leeyahay intaan waa nalagu leeyahay waxay i tiri intaan adiga maa keeni haa deynta iska dhiib waa kaa intaan adaa iskale markaas ay u farxad badneed sababtoo waalidkani haddaad farxad geliso hadday ku farxad geliyaan waad inaad farxad gelisaa marka waxaa farxad ii ahayd waalidkii waa in aan ka farxsiiya farxad ii ahayd ugu dambeyn liibaan jiilka soo koraya caruurta da'da yar maxaa kula talinay iyo ubadkaad soo baxaayo oo da-da yar leh Eh, aab baan ahay waad dareemi karaa Eh, waxaan idin leeyahay inaad waalidiintiina kow waalidiintiina inaad macnaha ajir ka qaadataan ee aad maqashaan warkooda ee aad iska ilaalisaan waxa la yidhaha muqaadaraadka ee aad iska ilaalisaan taleefankan ee sagaashanka liska dawareega waqtiga lagu dhuminayo ee aad jaanis siisaan inaad nasadiina jaanis siiya ee nasadiina jaanis siiya markaan idin leeyahay waxay tahay waa ilaahay micn- micnaha waa inaad wadadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee uu ilaahay idii amray aad raacdaan ee wax barataan noloshiina ku dadaashaan maanta shalay waa idinka waa idinku daga- waa idinku soo dadaalay maantana waxaa loo baahan yahay inaa idinkana aad ku dadaashaan waalidiintii shalay juhdi iyo xoog intaa idin soo geliyey inaad maanta ku dadaashaan Eh, markaa wax barataanna geed hoosteeda la hirgal aad noqotaan guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti uu ku ahaa liibaan cabdulle maxamed liibaan laki oo kamid ah wariyaasha ka howlgala jowar intaynu barnaamijkan ninkiisa xiga kulmi doono waxaan idinkaga teganaa sidaasi iyo nabadgelyo
بوايسا بوايسا الليل ملكو وابو وينو كلا فوقان مياكو وحمي ولي bawaayisa ileen meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa kuwa ramay weli